nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka markaasaa maalin maalimaha ka mid ah wax bugga zabuur uu qoray nebi daa'uud bal raximahullah sheeko ku saabsan ayaa ahayd sida ay ku qoran tahay adigay ku qeyshadeen waxaa lagu waday boqor ka mid ah boqorka ummadda reer bani israa'iil waagaasi oo waxay isku kala hadlayna way isku kala hadlaynayeen oo mana ay ceeboobin laakiinse waxaan wuxuu ahaa mid laacayo oo dadka quudhsado oo ku kii arkaa oo dhammu way igu qoslaan buu yidhi waagaasi buushimaha yuubaan oo madaxay lulaan iyagoo leh rabbigu isku iyagoo leh wuxuu isku hadlaynayay ummaddii kale dhegeystayaal weli waxaynu ku wada jirnaa taariikhdii uu qoray boqor daa-uud oo ahayd midda ugu wanaagsan oo ku saabsanayd ummaddii reer bani israa'iil waagii ay qabi jireen boqortooyadooda boqortooyadaasi oo ahayd mid aan dadka badana fahamsanayn laakiinse waxaynu arki doonaa sida aynu u soo qiishannay ooaynu u aragnay sida uu qoray ama ay ugu qoran tahay taariikhooyinka nebiyadeenna wanaagsan ee bal raximahullaahu sida aawadeed ayaynu kula soo ku soo gudbin doonaa waxaad ka kororsatid aqoonta laakiin waxaa wanaagsan inaad wakhti qaadatid oo aad aqrisatid taariikhaha nebiyadeenna calayhi wasalaam bal xaggaas u dhacdhaca oo halkaas waxaa inooga soo iibinaysaan inaan u noolaano oo aynu dhimanin markaasaa yuusuf tobankiisii walaal waxay u tageen masar inay xadhuudh ka soo iibsadaan laakiinse yuusuf walaalkiisi yaaqoob ma uu raacin walaalihiis waayo wuxuu isyidhi waaba intaasoo balaayo ku dhacdaa markaasaa walaashii israa'iil waxay yimaadeen inay wax iibsadaan iyagoo la socdaa kuwa yimaadeen waayo abaartu dalka kanacaan way ka dhacday yuusufna wuxuu ahaa taliyihii dalkaasi isaguna wuxuu ahaa kii wax iibin jiray dadkii dadka kale oo dhan markaasay yuusuf walaalihiisa u yimaadeen isaga inta ay u wada sujuudeen ayay wejiga dhulka wada saareen yuusufna walaalihiis wuu arkay wuuna gartay laakiin wuxuu isaga dhigay sidii nin qalad oo intuu si qallafsan ula hadlayay ayuu wuxuu ku yidhi iyagii waar xaggee baad ka timaadeen yuusufna walaalihiis wuu arkay wuuna gartay laakiin wuxuu isaga dhigay sidii nin qalad oo intuu si qallafsan ula hadlay ayuu wuxuu ku yidhi iyagii war xaggee baad ka timaadeen oo iyana waxay yidhaahdeen waxaynu ka nimid dalka kanacaan si aynu u cunto u iibsanno yuusufna wuxuu gartay walaalihiis laakiin iyagu ma ay garan isagii yuusufna wuxuu xasuustay riyooyinkii yuusufna wuxuu xasuustay riyooyinkii ku saabsanaa oo uu ku riyooday oo wuxuu ku yidhi iyagii basaasiyad tihiin oo waxaad u timaadeen inaad aragtaan dhulka abaarnimadiisa iyana waxay ku yidhaahdeen isagii maya siidkaygiyow laakiinse annagoo addoommadaada ah waxaynu u nimid inaynu cunto iibsanno kulligayo isku nin walaashiis baynu nahay oo waxaynu nahay nin daacad ah oo anagoo daacadnimada ah basaasyo ma nihin isana wuxuu ku yidhi iyagii maya laakiin waxaad u timaadeen inaad aragtaan dalka abaarnimadiisa iyana waxay yidhaahdeen anagoo ah addoommada waxaanu nahay laba iyo toban walaalo oo waxaynu nahay nin jooga dalka kancaan walaalihiis oo bal ee kii noogu yaraa wuxuu maanta la joogaa aabbahayo midna maba joogo markaasuu yuusuf iyagii ku yidhi taasu waa tii aan idinkula hadlay anigoo leh basaasiyaad haddaba tan baa la idinku tijaabin doonaa nolosha fircoon baan ku dhaartay inaydan halkaa ka tegin doonin in walaalkiin yaraa halkaa yimaado mooyaane abaartuna dalka aad bay uga xumayd oo markii ay wada cuneen xadhoodhkii ay masar ka keeneen ayaa aabbahoodi ku yidhi bal eeg bal taga hadda haddana oo cunto yar inoo soo iibiya markaasaa yahuudda la hadashay isagii oo waxay ku tidhi ninkii aad buu noogu dhigay oo wuxuu nagu yidhi wejigayga ma aad arki doontaan oo walaalkiin idinla jiro mooyaane haddaad walaalkayow na raacisid waannu dhadhaacaynaa oo cuntana ku soo iibsanaynaa laakiinse haddaadan isaga deereen anagu dhaadhin mayno waayo ninkii wuxuu nagu yidhi wejigayga ma aad arki doontaan in walaalkiin idinla jiro mooyaane markaasaa israa'iil wuxuu yidhi waxaad sida xun inoogula macaamilooteen oo aad ninka ugu sheegteen inaad walaal kale leedihiin markaasay yidhaahdeen ninku wuuna heebsaday annaga iyo xigaalkayga oo wuxuuna yidhi aabbihiin weli ma nool yahay walaal kale ma leedihiin oo aanan waxaanu uga jawaabnay wixii uuna weydiiyey waayo miyaynu siibnaa ku garan karaynay inaanu nagu dhan doonto walaalkiinkeena markaasaa yahuuddu waxay ku tidhi aabbihiis israa'iil wiilka iraaci oo markaasaa waanu kici oo waannu tegi doonaa inaynu noolaanno oo aynan dhiman annaga iyo adiga iyo dhallaankayguba aniga dhiman u noqon doonaa oo aan weydiin doonaa isaga haddii aan ku keeni waayo isaga oo aan hortaada soo joojin waayo aniga eeddu ha i saarnaato weligayga waayo haddaanan raagin hubaal haddaba mar labaad waynu soo noqon lahayn markaasaa yuusuf ku hor adkaysan kari waayey kuwii isaga la taagnaa oo dhan oo wuxuu ku qayliyey nin walba dibadda iga bixiya oo ninba lama taagnayn isaga markii yuusuf walaalihiis isugu sheegay markaasaa intuu codkiisa kor u qaaday ooyey oo masaariintiina way maqleen dadkii guriga fircown way maqleen markaasuu yuusuf wuxuu aabbihii ku yidhi yuusuf baan ahay ee aabbahay weli ma nool yahay walaalihiis way u jawaabi kari waayeen waayo aad bay uga argagaxeen hortiisa markaasaa yuusuf wuxuu walaalihii ku yidhi bal ii soo dhowaada waan idin baryayaye kolkaasay u soo dhowaadeen markaasuu yidhi aniga waxaan ahay walaalkin yuusuf kii aad u iibiseen kuwii masar tegayey oo haatan ha colool xumaanina naftiinana ha u cadhoonina iibiskii aad halkan iga iibiseen aawadiis waayo ilaaha wuxuu hortii in ii soo diray in naf la badbaadiyo waayo labadan sannadood baa dhulku abaar ahaa oo weli waxaan hadhay shan sannadood oo beer la fali doonin waxaana la goosan doonin oo ilaah wuxuu hortiina ii soo diray inuu dadkiina qaarkood idinku reebo oo wuxuu idin badbaadiyo oo uu idin badbaadiyo kuwa fara badan oo baxsada ma ahan kii halkaa ii soo diray laakiin wuxuu ahaa ilaah oo isagoo fircoon buu aabe iga dhigay iyo sayidkii dadka guriga oo dhan iyo taliyahii masarka oo dhan dhaqsada oo aabbahay u kaca oo waxaad isaga ku tirahdaan wiilkaagii yuusuf wuxuu kugu soo yidhi ilaaha wuxuu iga dhigay sayidkii masar oo dhan ee soo dhaadhacay oo kii kaley hana raagin oo waxaad degi doontaan dhulka la yidhaahdo gooshen oo waxaad ii soo dhowaan doontaan adiga iyo caruurtaada iyo caruurtaada caruurtooda iyo adigaaga iyo lo-daada iyo waxa aad haysatid oo dhan oo halkaasaan kugu qori doonaa waayo weli waxaan hadhay shan sannadood oo abaar ah waaba intaasoo aad gaajootaan aad adiga iyo reerkaaga iyo waxa aad haysatid oo dhaamunba oo bal eeg indhahuina waa arkaan iyo dhegaha walaalkay boryamen inuu afkaygi yahay kan idinka hadlaya idinku waxaad aabbahay u sheegtaan ammaantayda aan masar ku leeyahay oo dhan oo wixii aad aragteen oo dhan oo dhaqsada oo aabbahay halkan keenay markaasuu walaalkiis uuna ku dul ooyey jameen qoortiisuu ku ooyey markaasuu wada dhuunkaday walaalihiis oo dhan wuuna kululaaday wuuna ku dul ooyey dabadeed walaalihiis baa la hadlay isaga taasi waa sida ay ugu qoran tahay kitaabka towraadka uu nebi muuse bal raximallah uu qoray intaas iyo waxaan idin leenahay dhegeysi wanaagsan dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail com
Rabbi, oh.